bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan ama caawa aad nala fadhidaan oo aad nala joogtaan waa madasha lixdanka madasha lagu falaqeeyo siyaasadda soomaalida maanta waxaan marti inoogu ah mar labaad iyo mar saddexaadba maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo ah xubin sare oo ka mid a jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya ama afka qalaa lagu yidhaahdo o n l f maxamed rashiid kusoo dhawow madasha lixdanka
weriyaha i wareysanaya iyo mas-uuliyiinta madasha sigisti dhegaystayaasha qaayaha leh ee soomaaliyeed ee aan jeclahay ee wadaniyiinta ah ee ku taxan madasha sigisti iyo inta i dhegaysan doontaba dhammaantiin waad salaaman tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed rashiid marka hore ma noo tuura goyn kartaa ama ma noo dulmari kartaa in xaaladda ay ku sugan tahay deegaanada ogaadeniya iyo dowladda etoobiya xaaladeeda ogaadeniya marar horena waan ka soo hadlay oo waa qayb ka mid a waddan weynaha soomaaliyeed ama shantii cadowgu soomaalida u qaybiyey midda uguna ballaadhan uguna barwaaqaysan uguna dad badan weeye inkastoo uu gumaysi la hadhay halgankii soomaaliyeed ee qarnigii saddex iyo tobnaad inta hadda taariikhda dhabta a lahaya ilaa hadda soo socday unbaana iyada ku dambeeyey oo enelefna halgankaa ayay dhaxashay oo ay waday oo xataa markay soomaalidii markii hore tiirka ahayd ee lagu tiirsanaa ay burburtay oo cadow u gacan gashay o n l f waxay noqotay jaziirad dhan walba ay xabashidu kala wareegtay ama abasinianisku ay kala wareegeen laakiin la loodin waayey halgankii noocaas ahaa ayaa maanta midha dhalahaya oo aanu ku faraxsannahay o n l f oo soo taagan oo dagaalamaysa weli inay etoobiya burburkeedii uu bilaabmay soomaalidii la qaybiyey la burburiyey dowladnimadeedii iyo qarannimadeedii waa jamhuuriyaddii soomaalida intii kale iyada hadda hadalkeed lama haynin inay iyaga laftoodii hadda ay soo kacdoomeen oo ay wadaniyadoodii inay soo ceshadaan ay diyaar u yihiin oo qabyaaladii iyo qaybsankii ay kasoo kaban hayaan inkasta oo weli madaxa laga garaacahayo o n l f halgankaas muddada dheer soo socday aan marar horena aan si tafaasiil ahoo taariikha uga sheekeeyey ayay hormuud u tahay etoobiya ay daqlaha qori ka gelinaysaa oo ay la diriraysaa markii soomaalina loo galay aanu gallay etoobiyaankii kale isbahaysiye aanu ku jiro e b r d f hadda xukunka inay ka dhacda ay u taagan tahay inkasta oo reer galbeedku ay ku dadaalahayaan inay meesha ku xajiyaan ay ku xajin kari layihiin oo ay kala yaac u taagan tahay halgankaas inkasta oo dhibaato badan naloo geystay nala dhabar jebiyey nala burburiyey dadkii reer ogaadeeniya la qixiyey abaare iyo cudurro iyo go'doomin dhaqaale intaba laysugu daray haddana iyaga oon isdhiibin baa ilaahay mahaddi waxay tahay maanta inay etoobiya naga hoosayso oo ay burburayso waa hagaag maxamed rashiidow waxaanu maqalnay in diblomaasiyiin etoobiyaani ay ku dhunteen ama ay ka dhunteen ra-iisul wasaaraha etoobiya markii u yimid magaalada new york waxaan kaloo ka warhaynaa inay asileen rag generaala rag xildhibaano baarlamaanka ay manoo mano xaaladaas wax ma nooga sheegi kartaa adoo maasan saan hadda carabka marinaya reer galbeedku waxay jecel yihiin inay asturaan oo ay qariyaan oo ay isku xajiyaan oo aan kios ka dhicin etoobiya miidiyaha caalamkana inta badan iyaga ayaa gacanta ku haya horta waxaad ogaataan inta la og yahay waxaa ka badan inta aan la ogeyn oo ama hoos loo xidhay oo sarkaala ama siyaasiya ama hoos loo dilay ama xabsi dawlo laga dhigay mararka qaarkood wixii dibadaha u baxa ayaa la ogaadaa nimankan waa niman qowmi ahoo aad iyo aad taariikh dheer u leh sidaa daraaddeed xataa qaarkood way isqariyaan example tigreega qowmiyadda la yidhaahdo oo xukunka loo aanaynayay ama gacanta ku haysatay iyaga dhexdooda khilaaf baa ka jira kii iyaga ahee baxsada wuu magaciisa ma sheego miidiyahana ma tago hadda waxaan xusuustaa laba nin oo dee qarsoomi weyday miisaanka ay lahaayeen darteed nin wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray waa godfatherka t b l f ama tigreega ninkii zaciima ruuxiga u ahaa sabhad naga ayaa la yidhaahdaa australia inuu galay baa la og yahay laakiin cidna la muusan hadlin waan goostay muuse odhanin waxba muuse odhanin muddo wuxuu jiraa hadda bil aan ka yarayn australia nin wafti ahoo si ofishaalahoo mas-uulnimo ah ku tegayna mehe ase shaksibuu u galay ninkii ugu adadkaa oo weligii aan ka dhici jirin wasiirka arrimaha gudaha iyo kililada oo la yidhaahdo abaisi hay naagtiisii waa la xidhay oo corruption baa loo xidhay laakiin kuwa kaleba lama xidhaynina isagaa loo jeeday isagiina isbitaal iyo waxbuu ku marmarsaday jikaaka ayuu joogaa intii muddo ah hadda cidna lama uu hadlahayo kuwo kale oo badanna waa nooca waa qowmiyadda tigreygu saasay u baxbaxsanayaan qowmiyadaha kale saraakiisha ah ayaa la ogaadaa oo iyagu isdhibo iyagu aan waxba qarinin masalan dowladda etoobiya baawarka ugu badan waxaa iskale ama dowladda waxaa waxaa xukuma ra-iisal wasaaraha chief of staffkii ra-iisal wasaaruhu wuxuu kaga hadhay shirkii new york ee caalamku isugu yimid wuuna isdhiibay waxuuna ahaa nin ka soo jeeda qowmiyadaha koonfureed waxaa ka dambeeyey genaraal malakus shifarow oo ah nin aad iyo aad loo yaqaana ahaana xafiiska siyaasadda ciidamada ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo military intelligence service ninkaas oo etoobiya ay u soo dirsatay military khabiiriinta militariga ee reer galbeedka oo ku shirahayay washington inuu etoobiya oo ay ku martiqaadeen uu u matelo markuu washington ka soo degay shalay wuxuu ku dhawaaqay inuu inay ceeb ku tahay inuu taliskaa kasii dhex muuqdo wuxuuna yidhi waddankaygu wuxuu u baahan yahay gurmad siyaasadeed waa waddan burburahaya aniguna burburkiisa kama sii qayb qaadanayo jenaraalkaas aad buu miisaan u lahaa wuxuuna ka tirsanaa e n d m ururka la yidhaahdo oo t oo e b r d f kamida oo ah ururka amxaarada wuxuuna ahaa jenaraal khabiir oo jenaraaladii dhisee ciidamada etoobiya saaka waxaa adisabadna looga soo sheegay websaytyo badanna lagu qoray awal horebana la filahayey abadhula gambada inuu inuu iscasilay abadhula gambada waxa weeyaan ninkii markii hore wuxuu ahaa madaxweynihii kiliilka oromada kadib wuxuu noqday wasiirka arrimaha gudaha haddana wuxuu ahaa afhayeenka baarlamaanka etoobiya maalin dhexdeed ahayd ayaa oromadu isugu tagtay baali odayada baali wuxuu ka ballan qaaday inaad awoodda adisababa idinku yeelataan iyo inaan iscasilo wax ka dhexaynayaa ma jirto wuuna kaga dhabeeyey weli laakiin inuu shir jaraa'id qabto waa loo diidan yahay oo gurigiisii baa lagu heedaaman yahay hoostana looma gelin gurigiisa warka aan hadna warka aan haynaa waa sidaas laakiin waxaa badan wax badan oo waxaa jira hoosta ka buka oo ay xidhahayaan oo dilahayaan oo aan la ogeyn waa hagaag dhinacan kale maxaad wax wara naga sii kartaa ashqaaqooyinkii ka dhacay kililada kililka oromada oo lagu laayay dad soomaaliya oo badan iyo saamaynta ay ku yeelatay deegaanadeenan ogaadeenaya dee horta ogaadeniya awal horeba suul fara kuma tirsanay ahayd oo iyadoon etoobiya burburin baa ogaadeniya la burburiyey oo shicibka la laayey la qixiyey wax kasta oo genocida lagu sameeyey soomaali inta loo adeegsaday kii soo baxayna soomaalidu ama ay soo qabanaysay ama ay dilaysay oo jeelasha soomaaliya lagu dilahayey laakiin waxaa xusid mudan ama aan jeclahay dhegaystayaashu inay fahmaan oromo waa qowmiyad aad iyo aad u baaxad badan oo half of ethiopian population ka badan waana dad aad iyo aad loo gumaystay oo in badan is-abaabulahayay haddana way isla cag heleen ururadooda gudaha iyo kuwooda dibadda kuwa dowladda ku jira iyo kuwa mucaaradka ana linkii hoose oo xidhiidha ayay leeyihiin waxayna ku midaysan yihiin oroma inay wax noqoto magaalada adisababana dhan walba iyagaa ka dega markaas etoobiya qirinqiir waxaa geliyey kacdoonka oromo oo dhaqaalihii dhulka ayuu ku dhacay isgaadhsiintiibaa baaba'day wax soo saarkiibaa hoos u dhacay hay-adihii dowladoo dhan baa wada curiyaamay markaas si ay dagaalka isaga fogeyso oo oromo shaqaaqooyin loogu sameeyo jabuuti somaliland puntland kililka soomaalidu waxa lagu magacaabo ama jigjiga maamulka ka jira dadka noocaasa waxay etoobiya amartay in oromada la laayo hantidooda la dhaco iyagana lasoo qaxiyo waxaa kale oo la amray liyu booliska in ay laayaan dadka oromada meelaha xadka laga leeyahay arrintaas soomaalidu kama ayna fikirin oo dee waa dad aan siyaasadda u dhunduleeyin way fuliyeen go'aamada noocaasa barbaaxa xun baa ku dhacday shicibka oromada ah oo weliba kuwii muslimka ahaa u badan oo af soomaaliga yaqaano oo wadanka dhulka soomaalida shaqaale iyo jiib lebarka ahaa oo ku dhex noolaa qaarkoodna hanti badan bay lahaayeen oo bisnisey ku lahaayeen dadka hantidoodii waa la dhacay waa la soo ururiyey baabuur baa sidii adhigii lagu soo guray xadka oromadaana lagu daadiyey oromaduna waa intii laga rabay jaadle iyo ganacsato iyo dad innocenti ahoo soomaali ah ayay si xun oo fool xun u laayeen oo badan markaas etoobiyaanku oromadii qaar bay maxkamada saareen oo soomaali bay laayeen bay yidhaahdeen laakiin ciidamadii etoobiya intii ay ka jeedsadeen xagga soomaaliya ayay dhinacii oromada ka soo jeedsadeen oo wax oromo u hilinhaya iska dhigeen soomaali badan baa la laayey xataa liubolis baa la laayey liubolis baa hubka laga dhigay oo la xidhxidhay oo ciidamada etoobiya ay laayeen qabiilka garaha ah goob keliya ayaa waxaa lagaga dilay boqol iyo labaatan nin aan marka soomaalida saa ay u leynhayaan ciidamada etoobiya markii horena iyagaa u sheegay in la laayo oromada ujeedadoodu waxay un ahayd oromo in furin xagga bariga ah lagu furo si ay ugu kansho weydo adisababa laakiin colaadii way hirgashay furintiina way fureen tigreegu laakiin oromo dad qaybsama ayay noqdeenoo furintii adisababa wax culaysahoo ka yaraaday weli ma jiraan waa hagaag ma jiraan dad iyaga dhibaato loogu geystay deegaanadan ogaadeen iyo ama hadda ay etoobiya ugu yeedho kilalka shanaad ha waaban kuu sheegayba dee jigjigaha ugu badnayd oo hantidoodii dadkii dad aad u badan oo xataa aan oromoba ahayne soomaali ah ayaa oromaa tihiin hantidoodii lagu dhacay example dadka la yidhaahdo jaarsaha waa dad soomaali ah arrin taariikh dheer leh oo dee sheeko dheer u baahan baa jirta oo qaar jaarsada kamidihii inay oromo sheegtaan kalifay dee dad sheekhaasha oo xagga galbeedka degaaba qaarkood oromo way sheegtaan waxa weeyaan magaalada harar haddaan si gaaban inaan u fasiro aan isku dayo magaalada harar waxay ahayd xaruntii soomaaliya xuduntii soomaaliday ahayd caasimadii axmed gurey bay ahayd amiir nuur bay ahayd ilaa waadhow anigana markaan dhashay ogaadeen iyo waxaa laga xukumi jiray harar way soo dhowaatay arrintaasi marka harar maadaama ay qaybta bariga ee etoobiya mar walba ay saldhig u ahayd maadaama seven seven iyo xilliyo badanba dee lagu dirirahaye waddanka oo dagaalku uusan dhammaanin harar iyo agagaarkeeda soomaalida in laga zuuliyo ayay ahayd siyaasadihii dowladdii etoobiya dadka soomaalida ah oo hadda haddaan qabiiladooda idiin sheego aad wada garanaysaan oo aan jaarsada keliyaba ahayn waxay ku khasbameen si ayna beerahooda iyo dhulkooda uga guurin inay af oromo ku hadlaan oo ay soomaalinimada inkiraan waxaa ka mida xarlaa ka mida baalcad alsamaa ka mida qaybo geri ka midaha ka mida bursuubaa ka mida waxaa ka mida madigaan waxaa ka mida jaarsahan dadka akishaa ka mida dadka noocaasahoo dhan waa soomaali waa la yaqaanaa taariikhdooda jigjigay degaan qaybo ka mid ahoo markaa dhinaca harar dega waxay ku khasbameen inay af oromo ku hadlaan oo ay qableeyo oromo ah ay noqdaan qableeya waxaa la yidhahdaa locationada la degdegan yahay markaas tigreeguna markuu yimid si harar loo badbaadiyo harar soomaali looga badbaadiyo iyagiina waxaa loo aqoonsaday inay kilalka oromada ka tirsan yihiin ogow oo dhanka shishe harar waxaa ka ah soomaali aan baraxla oo xoola dhaqato oo caadiya ma aysi iyo erar iyo dhulka noocaasa oo dee magaaladii aadaami horan jiray xad bay noo tahay konton kilomitr u jirta marka luuq luuq gacan ahoo ina soo dhex gashay oo harar loo maro iyo harar hareeraheeda ayaa la oromaynaya oo soomaalida loo diidan yahay waa sidaas marka dadkii noocaas ahaa kuwan maamulka kililka joogaana way ciqaabeen xataa oromo iska daayay kuwaana way ciqaabeen oo oromaa la raaciyay iyagoo war oromo ma nihin oo soomaali oo reejijiga abaa la qixiyey oo hantidoodii la boobay
waa hagaag kaasi waa maxamed rashiid oonu ka waraysanayno arrimaha deegaanada ogaadeenaya halka aad naga dhegaysanaysaan ama aad nala fadhidaana waa madasha lixdanka mada lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida maxamed rashiid ugu dambayn maxaad isleedahay ama aad kula talinaysaa shacabka soomaaliyeed ee kaa dhegaysanaya daafaha adduunka iyo dowladdooda horta dhowr arrimood ayaan jeclahay soomaalidu inay ogaato gabay waxaa jirtay dhoodaan uu tirin jiray oo hadda ereyadiisi ma wada hayo uu leeyahay dadkaanaa u xoog badan haddana waa laylegdaa dadka anaa u caqli badan haddana garashadeedu waxma tarto dadka anaa u hanti badan haddana gaajo iyo rafaad baa i dilay waa cajiib waana wax dhaba hoojisa marka soomaalidu waa dad aqoon badan waa dad firinfircoon waa dad odoros badan haddana dabinada loo dhigdhigahayo way ku dhacdhacahayaan iyaga oo aan iyagoo aan warhayn waxaan soomaalida odhan lahaa ma isweydiiseen waxa etoobiya ay u tahay qowmiyado aan isku af ahayn oon isku dhaqan ahayn oon isku midab ahayn oon isku diin ahayn aad u leedihiin etoobiya weeye idinka oo isku dhaqanahoo isku luqad ah oo isku diinahoo isku midabahoo isguursada kuwaas iyagu isma guursadaan xataa oon waxba ku kala marhnayna inaad qaybsataan aad u aad aada ugu ordaysaan oo in soomaali laydin yidhaahdo ama soomaaliya laydin yidhaahdo aad aad u diidan tihiin oo aad kililo inaad noqotaan aad u ogoshihiin ood laandhi laandhi ugu ordaysaan taa ma isweydiiseen kenya waa la mid kikuyada iyo jalwada iyo isma guursadaan shaqo iskuma laha isku dhaqanna maha isku luqadna maha iyaga iyo kaambada iyo kuwa kale ee magacyada waa wa taqaanaan isku dhaqan haddana dawlad inay yihiin bay ogol yihiin oo mid yihiin waxa idinka midnimada idin diiday ma isweydiiseen ma idinkaa doortay mise waa laga shaqeeyey soomaalida marka dabinkan waa loo dhigahayaa way ku dhacaysaa waxaan soomaalida uga digahayaa mari dage allaha daga mar labaase ani allahay dagaa soomaalida tidhahdaa wixii mar hore ku dhacay maanta inayna ku dhicin waxay ahayd etoobiya inay burburayso markii la ogaaday oo nimankii amaaraaga la odhan jiray ayna xugun dambe qabanaynin oo etoobiyaankii kale oo dhan ay ka hor yimaadeen ama ha gumaystaan ama dad dulmanba ha ahaadaane etoobiya isbeddelkaa ku dhacahaya inay tabar beerayso oo deedna zero laga soo bilaabahayo hawshu soomaali oo taagan soomaali baa ka faa'iidaysanaysa oo ogaadinayana way xoroobaysaa dadka oromadaana influency baa lagu samaynhayaayo iyaguna way gu'i karaan markaas si ayna taasi u dhicin etoobiya kolley way burburaysaa horta soomaaliya ha laga hor burburiyey ahayd markaasaa soomaaliya kidif kidif loo qaaday markii dowladdii soomaaliya eed ogeydeenee xoogga lahayd la burburiyey dowlad bedeshayna ayna jirin qabiil qabiil iyo jilib jilibna loo kala yaacay ayaa mingistu iyo amxaaran ay meesha ka baxeen oo tigree oo qaaqaawan baa yimid intii iyaga la dhoodhoobahayey ee la wadwadahayey baa iyagii dowlad laga dhigay soomaaliyana ay salka dhul ku dhufatay soomaaliya maanta way soo hibaadaysay oo kor bay usoo kacaysay markii hadda qoladan hadda sidii la moodahayey noqon weydey la dooranayey runtii soomaalidu ham bay la soo kacday wayna diiday faragelinta etoobiya iyo faragelinta kale ee shay ahayntaba etoobiyana hadda way burburaysaa arrintan cusub idinku sahal baad u aragtaan kililadan kaarkii etoobiya wuu fashilmay marka kaar imaaraad la yidhahda hadda la ciyaarahaya marba option lagugu ciyaaro laguu waayi maayo awal hore etoobiya ku faragelinaysay soomaalidu etoobiya way ka daashay way ka hor timid waxaad waxaa waxaad garanaysaan qolyahan markii la dooranhayey sidii gabre iyo etoobiya loo diiday waxaad garanaysaan markii hadda cabdikariim sheekh muuse etoobiya loo dhiibay soomaalidu siday uga gilgilatay marka soomaalidu hadda etoobiya way tuftay marka hadda carab baa laga soo galay iyo khaliij iyo dekado la iibinhayey iyo lacag iyo iyagiyo loo kala yeedho bottom limeku waa maxay soomaalida waxaa la rabaa etoobiya hadda burburaysae inay iyada soomaali oo soo kacday oo yar gaamuraysa inayna etoobiya burburin hadday taasi dhacdo soomaalidu markaa influence bay ku yeelanaysaa soo etoobiya at least ogaadeen yaana xoroobaysa haddayna etoobiya o dhan ba wada burburin haddii kalena etoobiyada soo hadhay oroma oroma oroma oroma usha u qaadaysa marka abasinia halkaasay ugu dhammaanaysaa arrintaas si loo badbaadiyo waa in soomaaliya hadda godkii lagu celiyo leanna etoobiya burburaysa waa tii waagii dhacday baa maantana dhacaysa inay soomaalidu taa fahmi waayaan iyaga oo intaasoo aqoonyahanle oo reer magaale oo qaxay oo adduunyada wada galay oo wada iliit noqday oo wada oryatooran noqday oo wax wada akhriya oo siyaasadaha ku dhex jira inay arrimaha yarka ehe basiidka a fahmi waayaan waa doqonnimo durbadiiba lix bilood ma aynan haynin qoladani marka durbadii iyagii la kala furfuray oo dhabarka laga soo galay oo dubay looga yeedhay addisababa baa dubay lagu bedelay kaarar kale oo qarsoon baa jirta oo waxaan waa turub la ciyaarahayo kaar markuu fashilmo mid kale un baa la jugaysan waa sidaas marka hadda dubay baa hadda lagu garaacahaya soomaalida lagu burburinaya marka soomaalidu taa inay ogaato ujeeddada bontablimekuna ay tahay inayna ka faa'iidaysanin oo etoobiya ayna burburin etoobiya waxa burburin kara ee keli ahee fooyinga ahee kasoo horjeedana ama obrentiga ku ana waa soomaali taa waa laisla ogyahay waxa soomaalida mar walba loo garaacayo looha loo qabanhayona waa taas waxaan odhan lahaa soomaalida marka mar walba kaar cusub oo laydin ciyaara la waayi maayo laakiin soomaali baa tihin isxagxagashadiinna loo kaalka ah iyo idinku inaad tartantaan ama degmo degmo ama gobol gobolkaa doontaanba u tartame iyo cadowgiina asaliga ahee soomaali oo dhan ba burburinhaya kasoo horjeeda labadaa inaad kala garan weydaanna waa doqonnimo marka soomaalida waxaan odhan lahaa maanta janis baad haysataan janiskaa ha beerdaraynina midnimo ogaada intaan baan odhan lahaa